bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu hamiin faylaa khiyaar ayaa ka dhowaada qodobada warkan hamiiname idaacadda warsaansin hayta wafdu soo gaamiyay madawynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya diren degmada diinsoor kureedna baydhawiyareedanka nagadeena manaanbaalaanku ku horjeeda dowladda federaalk soomaaliya iyo haqaman qaabiyeen dadweynaha kanool gobolka hiiraan iyo wayba ku dhiyay magaalada beledweyne dowladda soomaaliya waybayo faahfaahin ku biday qorsho amni ee qaranka soomaaliya baaqna way ballandaray xukuumadda soomaaliya tumi ili qoys oo ha ku nagadeen xerooyinka dhadhaabya waybayo ku awbadahayana balantiyeen kubadii hay-adda u n h c r dilkii afartii shanta qof oo soomaalida hayti ee yemen langukujaysidii u warlaha ku saariya shiina iyo waybayo tumo milyanka deeqday soomaalis ballankuqobad abaarta ku jarta baraadka bannaankana wayba ku mid aha dagaalkii saddexaad ee adduunka oo laku obso qabantidhi iyo weliba donald trump oo ku nagadahaya dhaqaale ururinta derbiga xadka mexico
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
mar kale dhugunsidayaal amiin fayna hamiinimo arbaace uu khamiisnaha gala hayta taarag dan iyo ka eedanta labaad ilita bila afraad abriil sanadka lamada kun tumi toddobada haana soo baxayana qodobadii warkan koobanaa haddana ka dhowaada yoogiyo fisanga wafdo soo gaamiyay madawynaha maamulka koonfur galbeed soomaali mudane shariif xasan sheekh aadan iyo waybayo geeka booqadeena degmada diinsoor ee gobolka baaya kureedna isla geeka iyo magaalada baydhabo reedanka nagadeena ujeedka degmada diinsoor iyo onseeden wafdigu soo gaamiyay madawynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan iyo hayti sidii beesan deersi lahaayeen maamulka degmada diinsoor taasoo wallanka qobdow dadka abaarta saamaytay ee kanool meelasa wafdiga madawynaha iyo aan iska jaran wasiire xildhibaano iyo saraakiil ciidan waybana meelas iyo kala kulmayna maamulka degmada diinsoor islamarkaaniyo ku wareejeena beesalanka taragalinti wallanka qobda taasoo iyo deerasa siyeed kun iyo sadde boqol doolar madawynaha iyo wafdisha iyo wareejin kureed beesada waybayo kulun saacdo qaadi luweel dhadeena maamulka degmada diinsoor oo uu soo goorayay guddoomiyaga degmada diinsoor wayban iyo kuwada hadaleena arrimo badan iyo ku mid ata amniga iyo abaarta guddoomiyaga degmada diinsoor iyo wayba uus warbixin ku siiyay wafdiga xaaladda diinsoor wayban uuse sheegay intii degmada diinsoor yeeta degmada godoonsan shacabka kanool diinsoorna iyo unbaahanyin anti wallanqobada tumili qoys oyoha ku nagadan harooyinka kiyaala kenya ee dhadhaab iyo waybayo ku awaadahayana balantiyeenku kubateeyada un h c r faahfaahinta warkan waybanin hayo mukhtaar sheeg aadan dalmara qoysa oo ku mid ah dadkii hakunagadii xerooyinka qaxootiga dhadhaab ee waddanka kenya yamayba ku awaadahayana ini hay-adda u n h c r iyo ankubati ballantiyaan qaadi oy hayti ini owlaadiyo ku bii doonto walbarashada ningna dhisi doonto hungurinaya sii doonto markiiyo reedanka nagadaan waddansho caliyow kaalmoy cabdiraxmaan mayba ku mid ayaa dadka reedanka nagadii beledkun baydhabo waana tan imarkii usokooyi sheegay ini walhunguree lansiina beditay hatiyo deganyiiniyo iyin hanayo jeebshoka galadeen maybana deganyiina xerada xanaana tuulon gorodow ekiyaala eliinta beledkun baydhabo use oo owaadshay sheegaw i hay-adda u n h c r ballantiyo kubatiina mayba erey yonisar merkegani rorti antokoyni aybana gaabiley langla araw liibaan yawala bad uhtugan gaabilsanay usaan hor yonisar ni wareeji yonisar mayna artay langwelowba oo baydhawo ka tirsan walaa shilmaalkoonana si langwelowba baydhawo ka tirsan guri lan dhisaa yonisar asin dhisaa ulgadadaanan ari walay un haysani hobsaasnan ari dad lahdhawaahiyay wadayayna muddo kuma gonaay ankooyay war faylandin sheegahayna ka farahanay may suubinay dhula gadani inta iska dadarani tuman ilih goos yamay baa ka gadanay dhulka dhulwiin ee binaawe ee dadki reer baydhawo ee dhuula dadaala weydiisani dadaala halni dhuulana noo gadi dhulki markina noo gadi dowmida an kooyni ma arnay unahe dad haddi korka kooy wal haysad an lahayn iyo ema dhulkasa gadani may fadaana degmada maadaama ata inaynan arago degmada khayr alisiya markii may ban artay waaye hadib saas atin dadkun hadhawaahi ayno an roogno atin dhulka aragaanan arag degmadana bati dhulani labati dhulka aragdi may ban ni wareejiyey an seedanan arey n r c langla arhaw madlugumang yawartun seni madlugumang may rey walang yunis NRC kureje meel ambaan ari NRC may ba koyna una taarag labaati shan bilisiyadad lamada kuntum ilite la waaga si dhahdun NRC iridun kagalna ba wayni hoob saana maxamed gaabow caliyow usiina may baa ku mid ayaa dadkaha ku nagadii waddanka kenya ahaana suriitahanka nagadii waddanjo markii yohanagadaayangna hay-adda u n h c r iyo ambalangaadii inii ee ku saacidi doonto dhiniga dhaqaalaha intiyo reethanku kabadaayang waana la qobsadaayang nololo waddanjo mayba sheegay ini muddo siyed bilood iyo kusugiyiin beledkun bay dhow tan i wakhtigaasna yoon helna walgargaare yo onkukooyi dhiniga hay-adda u n h c r taasoo yo markiyo reethanka nagadaayang heliis i ballanhakawada gareen hay-adda intiyo toban taabii doonto dadkun intiyo kusugiyiin gudaha waddanka soomaaliya waana nololiyo eed hanistara doonto intiyo ku nagadaayaan dad nololiyo isbii korto waana la qobsadii nololo waddanka soomaaliya may leere maxamed gaabow cali leere dadkii oo keenyi ku kooy iyo anna dhibaatada lankun sheegay iyo ka racsana wal kale dhibce jir malle dawladda may ku codsadaana iyo degmiyaalkii walaagi meelun ruugan oo ilaa halkan xukun hooyaan oo reer baydhow e macal hay-ado in hana fiiriyo dhulkaanan la rabo waana nin dhisa tuma ilix qos iyo anna markaa may fadaana intaasa cadaacada unkoyni dhib kale ma wadana
si kastaba haato mayba hastaro hayo owaadka ha ku baaw dadkii ha ku nagadii waddanka kenya hana soyo gohootinimo kuroogen muddo tobanaan sane ee inti la sheeninima helna walgargaare balameedii hay-adda u n h c r na ha ka qaadi walba maku aragna dadkun ha ku nagadii waddanka kenya maana jaralang mas-uule oo ku tirsan maamulka degmada gobolka dowladda goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba dowladda dhexe oo ilaa hata u surumi dadkun xaquuqda kuma qun ooyo ku sheegadaayaan hay-adda u n h c r iniyo reedhaan ku naqaan wararkahan oo deerahayo beertijaadka ee degmada hodan ee magaalada muqdisho waybayo sheegahana antireega kalabisan dharka ciidanka dowladda soomaali iyo iskarasaas ayaa meelasa hanka yaraan shan qof yaal sheegaha intioo ka dhamatay meeliya kudheediis rasaaseynta oo yahay ti irito hore ee beertijaadka dadka deegaanka iyo warbaahintan sheega intisaas oo kaliyo jaraan dad dhaawacyaha oo meelasa dhaawacyaha kukudeerte ilaa hadda warware may ku haya maamulka gobolka banaadir oo ka eedan israsaasayntan geeka kudhiidi meelasa banaanbaalan ku ka horjeeda dowladda federaalka soomaaliya waybaye geeka ku dhiiday magaalada beledweyne waa ku bashiir cabdullahi ismaan oo warkan beledweynehan inku dare magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waxaa ka dhacay banaanbax lagu taageerayay madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle ka oo ku aadanaa in maamul kasta uu leeyahay kheyraad islamarkaana isaga maamulan karo waa kuwan qaar ka mid a dadkii ka qayb galay banaanbixii ka dhacay magaalada beledweyne marka koowaad inaan adkayna kuna taakiidno madaxweynaha hirshabeelle ee maamul goboleedka hirshabeelle madaxweynihiisa cali cabdulaahi cusuble sharcigii adkaa ee adkaa ee ku saabsanaa maamul goboleedyada dalka ee uu uga hadlay si sharci ah ofishalna ah gobol kastana iyo maamul kastoo istaydana xaquuqda uu leeyahay u madax bannaynayay uu uga hadlay dawladda dhexe inaan taakiidno oo aan soo dhowayno oo aan la qaadanno haddaan nahay reer hiiraan midda koowaad qodobkaas weeye aan isugu nimi maanta qodobka labaad waxa weeye arrin aan uga cabanayno dawladda dhexe dawladda dhexe waxaan u sheegaynaa iyadoona dalka lagu heshiin dawladnimoruntii shucuurteennana waa muujinaynaa insha allah waxaan garab taaganaha madaxweyneheenna mudan cali cala cabdullahi cusuble mawqifka adagoo ka qaatay ee ku aadan xiriirkii maaragta u dhexeeyey dowlad goboleedka hirshabeelle iyo dawladda dhexe soomaaliya xuquuq aan leenahay xuquuqdeenna ma aha in la duudsiiyo shalay waxbaan ka camanaynay maantana waxaad moodaa weli sii inay taagantaa aanan la sixin gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cismaan iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka gobolka hiiraan oo dhankooda ka hadlay ayaa waxay sheegeen looga cabanayo faragelinta dheeriga ee ay samaynayso dawladda dhexe laguna taageerayo soo jeedintii ama warsaxaafadeedkii uu soo saaray madaxweynaha dowlad goboleedka saaad uga soo qayb gasheen waa idinka mahad celinaya tan labaad waxaan rabaa ilaa dagaalkii labaad ee adduunka iyo hadda la joogeynta ka dhexaysa waxaa dagaal dhacayay waxay ku salaysnaayeen in tiriste la kala riixanayo interes dhaqaale ayay ku salaysnaayeen waxaa hadda annagu aan ka hadlayno ama lagees dhaqaale ayay ku salaysnaayeen waxaa hadda annagu aan ka hadlayno ama laga cabanayo ama aan diidanahana waa in lagu turto xuquuqa asaasiga oo ay leeyihiin dadkan waxaana muuqata in xuquuqa asaasiga lagu tumanayo maxaa taxadii noo ah bulshada gobolka hiiraan ku nool gaar ahaan kuwa ka soo jeeda ama kuwa ku sugan magaalada beledweyne magaalada madaxda beledweyne oo maanta isugu soo baxay halkan ayagoo taageeraayo hadaladii iyo wixii ka soo yeeray madaxweynaheena dowlad gobolka hirshabeelle oo loogu muujinayo taageero aan ku taageerayno mowqifka uu ka qaatay dowladda dhexe aad iyo aadan ugu faraxsannahay waa taageeradaas maamulkana waa la qabnaa heer gobol iyo heer degmo ugu dambayntii waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda maaliyadda maamul goboleedka hirshabelle waxaana dhankiisa uu tilmaamay madax badano way ka hadashay waxaan rabaa in yar inaan raaciyo dowladda federaalka waxay ku dhisan tahay dastuur kaasna wuxuu qeexayay afar shay inay dowladda federaalku gacanta ku hayso waa wasaaradda arrimaha dibadda waa immigrationka dowladda soomaaliya waybaya faahfaahin ku biday qorshe amni ee qaranka zakari qaasi maxamed iyo faahfaahinta warkanin haya xuseen macalin maxamuud sheekh cali waa la taliyaha dhinaca amniga qaranka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxa uu faahfaahin ka bixiyey qorshaha amniga qaranka ee soomaaliyeed ee dhowaan madasha qoran lagu go'aamiyey la taliyaha dhinaca amniga qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay u dhabar adeegeen dhibaatooyin adag islamarkaana ay yihiin geesiyaal difaacay qarankooda sidaa oo kale waxa uu xaqiijiyey in ka badan muddo toban sano ah in furumaha dagaal adag ay kula jiraan xarakada al-shabaab islamarkaana duruufo adag ay ku soo shaqeeyeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed xuseen macalin maxamuud sheekh cali ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay ka go'an tahay in ciidankaasi geesiyaasha ah naftood horayaasha ah loo helo daryeel qalabayn iyo sidaa oo kale in loo helo dhammaan xuquuqdooda aasaasiga ah waxa uuna yidhi ma jiro wax saamayn ah oo ciidankan howlgelaya ku yeelanayso qorshaha amniga qaranka oo ujeedadiisu tahay sidii loo dardargelin lahaa tayeenta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed haba yaraatee ma jirto qorshe lagu kala dirayo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo aan aragnay in fasiraad aan sax ahayn laga bixiyo taa oo aan waanfaqsaneyn qorshaha amniga qaranka dowladda federaalk soomaaliya inay sii xoojiso howlgalkeeda ciidanka dowladda federaalk soomaaliya mooye waxa uuna sheegay in qorshayaal dhowr ah ay dejiyaan si shacabka ay u fahmaan qorshaha amniga qaranka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxa ay ka kooban yihiin ciidanka lugta ciidanka cirka ciidanka badda waajibaadka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa ilaalinta midnimada qaranka ilaalinta difaaca xuduudaha dalka difaaca cadowga dibadda iyo kan gudaha oo u abaabulan qaab hubaysan oo khatar gelinayo xasiloonnida dalka qorshaha amniga qaranka ayaa waxaa lagu xusay in ciidanka qaranka soomaaliyeed ciidanka xoogga dowladda federaalk soomaaliya tiradiisu ay noqonayso ugu yaraan siddeed iyo toban kun oo ay ku jiraan ciidanka cirka kuwa badda iyo sidaa oo kale ciidanka gaarka ah ee gaashaaman hadalka la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo horaantii bishan madaxweynaha jamhuuriyadda iyadoo horaantii bishan mudane maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya uu ku dhawaaqay in dalku uu gelayo xaalad deg deg ah zakariya qaasim maxamed bagax warsan redio magaalada caasimadda ah ee muqdisho xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan oo ee guddoomiga guddiga baarlamaanka qaabilsan korjoogowka howlo gurmadka qaran ee guddiga abaaro ya sheegeen tilambaahanyeente lamid aya howlo gargaar ee ku dareera dalka waybawse ra-iisul wasaaraga soomaalinka baaqayeentayo isla ogaadaan shaqooyinka wasaaradda gargaarka iyo guddiga qaran ee gurmadka abaarayo wadaan waybawsaasoo kale sheegaan intii safaaro waybawsaasoo kale sheegay intii safaarado hay-ado caalamiga iyo hangudo intila kusam antii lansamayow hal xarun oyo haskulwada xiriirayaan kaas oo langugu shaqayo gargaarka dadka abaarta saamaytee waybasaasoo kale ra-iisul wasaaraganka baaqan inta si gaare lanka feri ammaanka meelo laka qaybiyo gargaarka maadaama siduusu sheegeen tiyo jarang rag burcade oo fadaanganti dadkalan qaybi raashinkiyo dhacanga guddigan uuse guddoomiye ku-eeye maxamuud cabdiraxmaanna iyo weyba uuse shaqadiisa ta kormero ku howlayo wadaan guddiga qaran ee gurmadka abaaro shalaye guddigan weyba uuse baarlamaanka soomaaliya ku hor aqriyeenna warbixin la xiriirta walyaabo iyo qobdeen isadiyoon dareeran howlo gargaar ee ku dareer dalka soomaaliya dowladda shiina ayaa baahisay deerasa tumag milyan oo dollar oo lanka taragalay dadkii abaarta saameeytay ee ka nool soomaaliya waybaya ka wareejiday hay-adda aamowka adduunka ee w f b beesada iyo lanka taragalinti lakagada raashin isaas oo kale daawooyin lanka taragalay dadka dhibaataysan wasiirka wasaaradda gargaarkii ku horseedowka masiibooyinka qaranka maryan qaasin axmed iyo waybayaan ma hadnagtay dowladda shiino oo beesadan ka wareejiday hay-adda w f b waybay sheegday inti beesadan lah kagada doono walyaabo muhiiman ah dadka abaarta saameeytee maryan qaasin axmed iyo saas oo kale tilmaantay intii wasaaradda gargaarkii ku horseedowka masiibooyinka iyo muddo qorshe la ka caawiyayay dadka dhibaataysan yawade dhinac kaleeta safiirka dowladda shiina oo fadhiya soomaaliya iyo sheegay intii lama jibaaro doonaan gurmadkiyo siyaayeen dadka soomaaliyeed meel warkaasiin ku kooyaha idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dowladda maraykankii kuuriyada waqooyi qirka ansaaranyan antiyo ka dagaalaman sidii antiyo dagaalama sidii geeka shaacidii dowladda shiino wasiirka arrimo banaanka shiino iyo warbaahintan sheegay anti ka dadaalahayaan sidii xaaladda landeji lahaaye maraakiib dagaal oo la kaleeyay maraykanka iyo hadeereen xeebo dalka kuuriyada koonfureed oyo xulafeeyay maraykanka wasiirka arrimo banaanka shiino iyo saas oo kale bowse sheegay anti xiisada kuuriyada waqooyi saas oo kale maraykanka iyo muuqata dagaalkii saddexaad ee adduunka kuuriyada waqooyiya sheegay antiya sii lama jibaari doontaa tijaabada gentaalada ee nukliyeerka iyo wadda maraakiib dagaal oo eedan far badan oo la kalayay maraykanka iyo deeran shalay biyo kuuriyada koonfureed yo-anaya sii kororahayta walaaga lagu qabanti kuuriyada waqooyiya mar kale sameeyta tijaabo gantaal ama hubka nukliyeerka maraakiibidan yaa la sheegay intiyo fuulan gentaalada gantaala way banna la sheegaha intiyo kasii biran aan ka dambeyntiina madaxweynaha maraykanka donald trump iyo sheegay intii uuse ku nagada doono qorshagii uuse toddobaadkan qarashka angaka dalbada lahaay derbaga xajka taliyaga nagan dhow madaxweynaha maraykanka iyo sheegay inti beesadan lanka la kamaalgeliyow derbaga iyo lahanka dara doogna miisaaniyadda yeeta inti la meelmariyay jimcada ballanqaadidan kuu weynaayeen uu sameeyey madaxweyne trump markii uuse ka jari oo noloshay doorasho ee maraykanka wayba ku mid haytay intuuse derbe ku dhisi doona xadka iyo mexico la wadaagasa wali qarashaad ena iyo bii doonta dowladda iyo deriska eyaga xisbiga dimuquraadiga iyo kahanjabteen kahanjabi intii hor suruma doonaan biilka miisaaniyadda laka ansiyow haddii laakadara qarashaadka laka dhisaw derbigaas laakiin madaxweynaha maraykanka donald trump iyo twitter shee weybowsaa ka qoray anti uuse weli taageersanyi derbiga la dhisi doona kulan gaara oo saniintii laweeldhadan warbaa laweeldhadi warbaahinta iyo weybow sheegay intiuusa furanta intiuusa derbiga qarash weydi qaybo dembe ee sanadkana warkii isin kula dareertan dhugunsadayaal hamiinimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabana surunkunganinkaege warkaan ashuur ismaaciil axmedeesi la dareer siyaasi maxmed xuseen faliir biikayna farsameeyaye anti warkanka lamida reedanku kulmaana sidaas iyo nabadgelyo